coronavirus ama caabuqa coronaviruska taasoo ka adduun ahaan ilaa saddex boqol soddon iyo laba kun oo qof ilaa shalay la confirm gareeyay ama inay leeyihiin cudurkan afariyo toban kun shan boqol iyo toban qofna ay u dhinteen ama naftooda ay u waayeen shalay oo qudhaata kun toddoba boqol labaatan iyo toddoba qof ayaa ka adduun ahaan naftooda u waayay waddanka qudhaatee italy ama talyaaniga lix boqol labaatan iyo shan qof ayaa cudurkan naftooda u waayay qaaradeenna africa kolkaanu imano sagaal boqol iyo sagaashan qof ayaa ilaa shalay cudurkan laga helay labaatan iyo saddex qof ay dhimasho ay tahay shalay qudhaata saddex qof baa dhintay waddankeena ethoobia koob iyo toban qof ayaa cudurkan laga helay kuwaas oo deegaan ahaan ilaa iminka wax cudurka laga helay uuna jirin keeskii labaad aanu ka shakinay goobtii loogu talagalay aanu ku hayno gabadh adsaabe ka timiday oo jaamacadda jigjiga xaafadaha degan deganayd calaamadihii maadaamay laga arkay ay goobtii caafimaad ay timiday kolkaanu ka shakinay samplekii aanu dirnay jawaabtana aan sugi doono insha allah kolkay jawaabtanaynu soo gaadho sida ugu dhaqsaa badan leh aan shaacin doono bulshada u sheegi doono kolley haddii aanu eegno trendiga ama qaabka u soconaya cudurkan waxa weeyaan boqolkii kuna ugu horreysay lixdan iyo toddoba maalmood bay ku qaadatay cudurkani inuu gaadho laakiin boqolkii kun iyo labaad waa koob iyo toban maalmood boqolkii kun iyo saddexaad waxay ku qaadateen afar maalmood oo qudhaata taas waxay ku tusaysaa sida ugu dhaqsaa badan qaabka u faafayo cudurkan in taxadar badan laga sameeyo diyaargarow badan laga sameeyo waayo second week baanu ku jirnaa iminka ka wadan ahaan anagu keeskii la report gareeyay taas kolkii aan aragno adduun ahaan qaabka u socdo waa xilligu kor u soo kacayay ama ku faafayay ay noqonayso kolka taas in diyaargarow badan iyo ballaaran la sameeyo maadaama laga marmaan ay tahay ka deegaan ahaan diyaargarow badan baa la sameeyey guddiyadii kala duwanaa heer deegaan heer gobol heer maamul magaalo iyo heer degmo waa midaanu samaynay wacyigelintii la ballaariyey tababarkii shaqaalaha caafimaadka kii heer deegaan la qabtay kii degmooyinkii gobolada loo qabanayeyna tiimamka ay u kala baxeen agabyadii kala duwanaa inkastay yaraan ay jirto laakiin hadba siday u kala mudnaan yihiin ama dhibaatadu ay kasoo galaysa aan isleenahay aan qaybinta aan u samaynay loo kala geeyey xirfadlayaasha caafimaadku miday isticmaalayaan ama qof laga helay haddii jiro mid uu isticmaalaya ay tahay goobihii lagu daweyn lahaa goobihii lagu karantiin gareyn lahaa gaar ahaan tan jigjiga aanu ka samaynayna taas waa mid dhammaystiran gobolada hosbitaaladu aanu awaamir ku bixinay hosbitaalada badankood ay ku sameeyeen ay u sameeyeen meel gaar oo cudurkan lagu xakamaynayo ama lagu karantiin garaynayo agabyaday u baahnaayeenna badankooda aan u gaadhsiinay dhibaatada ugu weyn aanu la kulannay waa maxay wacyigelin ballaadhan baa la sameeyey miidiyaha kala duwan baanu isticmaalnay odayaal dhaqameed baanu isticmaalnay xarumihii caafimaadka wacyigelintan ballaadhan bixinaya adduunkiibaa wacyigelintan laga bixinaya laakiin ilaa iminka ku dhaqankii ka deegaan ahaan aad baan u hoosayna qaabkaan usoo indhaindhaynay taasooy goobihii muhiimka aan ahayn fagarayaashii la fadhiisanayay weli la fadhiisto oo la joogo salaantii la isgacan qaadayay taas oon weli la daynin dhibaato ka jirtana waa maxay dhinaca kale waa muslimiinta kuma dhaco soomaali kuma dhaco fikir leh ay bulshadu ay dhex socdo kolka taas inay been tahay cudurkan mid madow mid cad mid gaala mid muslina mid soomaaliya mid shiina ama kala dhahaye qof kasti uu ku dhacayo sida qudhaatee looga badbaadaya ay tahayna waa talada la siinaya ama wacyigelinta la siinaya in lagu dhaqmo iyo habnololeedka la bedelo unbay noqonaysaa taas in la sameeyo wadamadii naga hel systemka fiicnaa ayaa la tacaalaya waxaan haddeer carabka sidaan ugu soo dhaftay dee wadanka talyaanigu maalin qudhaata lix boqol shan iyo labaatan qof ayaa ka dhintay kolka taas waad garan kartaan waad dareemi kartaan qaabka aanu la tacaali karayno inay aada u hoosayso anagu diyaargarow inkastoo aanu samaynay laakiin waxaan xoog saaraynaa waa maxay tabarteennu ay tahay waa ka hortaga bulshada kolka taas shaksi kasti mid xafiis caafimaad ama xirfadle caafimaad ama xarun caafimaad ama hosbitaal u yaalla mayne muwaadiniinta oo ku dhan waa mid u yaalla in ay ka qayb qaataan bulshada sidii looga badbaadin lahaa caabuqan koronaaga in culays la saara ay noqonaysaa xafiisyada heer deegaan iyo xafiisyada degmooyinkaba shaqaalaha muhiimka ahayd ama shaqo muhiim aanan haynin ama shaqaalaha calaamadaha ama xanuunka caynkan haya waxaan kula talin lahayn inay fasaxaan ay xaafadooga ay iska joogaan macaamiisha imanayana in tiradooda la koobo taasoo la eegaya hadba dee booska ama areaga la haysta iyagoo lagu xisaabtamayo qofka soo galayana in qasab lagaga dhigo farxalka inuu qofku kolku soo galo uu farxasho kolku sii baxayana uu farxasho ay noqonaysa ay taas culeys la saaro kolley goobo badanoo biyo la-aan ay ka jirto deegaankeenna waan isgaranayna aada ay u jirto taas oon anagoo la kaashanayna hay-ado kala duwan federaalka in sanitizer ama alcohol ay bulshadu isticmaalaan aan u keenayno goobaha aan u wada gaadhsiinayno inoo qorshaysan ilaa hal milyan inaanu gaadhsiino ayay noqonaysaa kolley meelaha laga lagaga baadhayo dadka ama laga soo galaya deegaanka ama wadankaba ilaa imika waxay ahayd saddex meelood marar badan ay bulshadu nagu soo celiyeen kaaramarre maxaa loogu baadhayn taas qalab la-aan aan dib u dhignay ahayd laakiin iminka qalabkii maadaamaanu hele lagu baadhayay kaaramarra iyo shan iyo toban goobood oo kala duwan meelaha muhiimka anagoo la kaashanayna degmooyinka iyo gobolladaba aan baadhitaanka gaarka la samaynayo inkastoo shalay laga bilaabana boorderka uu xidhan yahay taas oo qofkii soo galaya oo baxaya aanaan jirin laakiin kolley hadduu soo galana noqonayso afar iyo toban maalmood in la kwarantiin garaynayo isagoo kharashka isagu iska bixinaya ay noqonayso kolka taas haddii aan cudurka coronaga halkaa kaga baxo emergencyga coronaga ku dhaata maahine waxaa jira emergency cholera ama daacunka loo yaqaano taas oo laba degmo gobolka afdheer uu ka jiro ceelkari iyo jarati degmada ceelkari ilaa soddon iyo konton iyo laba qof ay waxaan uu ku dhacay degmada jaratina saddex boqol siddeetan iyo afar qof shan qofna ay dhimasha ay jirto kolka taas kolkii aan iswada dhigno aan iskugu wada geenno waa maxay shaqs nadaafadda shaksiga waa mid ku xidhan cudurrada nagugu dhacaya haddii aan ka feejignaano haddaan nadaafadeenna ilaalino haddii aan talada xirfadlayaasha caafimaadku talada khuburada caafimaadka aan u raacno hab nololeedkeena aan bedelno waa cudurro si dhiibyarle aan kaga hortegi karayno laakiin haddii aan iska dhayalsanana khatarteeda leh haddii noqoto dhinaca naf iyo maal ama dhaqaalaba burbur badan nagu keensanaya kolka taas in taxadar la sameeye ayaa loo baahan yahay bulshada kolley waxaanu ka codsan lahaa in mar labaad mar koobaad mar koobaad labaad saddexaadba farxalka ay badiyaan salaanta ay joojiyaan fagaarayaasha aan muhiimka ahayn tegitaankooga la iska joojiyo cudurkan la aamino sida dhib yarle aan kaga hortagi karaynaba khasaaro badan inuu nagu gaadhsiinayo intaas la aaminaa loo baahan yahay kolley waa mid aan culays saari doono ka xafiis caafimaad ahaan wacyigelintan shaksi kasti bahwadaag kasti dee waxyaga inay nagala qayb qaadato ayaan u baahannahay sidii loo gaadhsiin lahaa fariinta saxdaa in la gaadhsiiyo bulshada kolley gacmo wadajir bay wax ku jaraane taas in aan gacmahaas wada qabsano shaqs kasti mas-uuliyadda saaran inuu ka soo baxo ayaa loo baahan yahay kolka taas hadeer siduu xabiib u sheegay dee informationka saxdaha waa mid kolkii ugu habboon waqti baanu samaysanay aan war-saxaafadeedka aan bixin doono ama mediaga aanu gaadhsiin doono hadba sidii loo baahan yahayna shir degdega aanu qaban doono facebook pagena waanu leenahay taas inaad la socotaan loo baahan yahay hadba xaaladdu siday u socoto aan kaga soo jawaabana ayay noqonaysaa kolka waxaan ku celcelin lahaa waa maxay farxalka ha la badiyo farxalka ha la badiyo bulshadu in ay aynkaas u garato ay qaadato ay habdhaqamka ama habnololeedka ay bedasho maadaama muhiim u yahay loo baahan yahay taas in la qaato laga qayb qaato ayaa loo baahan yahay